haatanna sacuudiga dalka sacuudiga khubaro iyo muuqaalo dhinaca satellite-ka ah ayaa muujinaya in saldhig militari oo ku yaala gudaha sacuudiga uu u muuqdo mid lagu sameeyo laguna tijaabiyo gantaalada nooca baalistigada ah ee xambaari kara hubka nucleerka warbixinaya wakaalada wararka a p ka diyaarisay waxaa soo koobaya maxamed cabdi xasan sandheere mahadsanid nuur jiritaanka barnaamijka noocan oo kalea waxaa sii xaqiijiyey hadalla uu sanadkii hore sheegay dhaxal sugaha boqortooyada maxamed bin salmaan kuwaas oo ahaa in boqortooyadu ayna ka labalabaynaynin in hub nucleera ay samaysato haddii dalka iiraan uu tallaabadaas oo kale ku dhaqaaqo gantaalada ballistigu waxay qaadi karaan madaxyo nucleera kuwaasoo gaari kara meelo boqortooyada kumanaan kilomitir ka fog saraakiil ku kala sugan magaalada riyaad iyo safaaradda sacuudiga ee magaalada washington dalka maraykanka ayaanan ka jawaabin codsi arrintan wax lagaga weydiin lahaa in sacuudigu barnaamijyadan oo kale uu ku dhaqaaqo waxay sii xumayn kartaa xidhiirhka dalkaas iyo ka maraykanka oo muddo dheer xulufo dhinaca amniga ay yihiin xili dagaalka ka socda yemen iyo dilkii loo geystay wariyihii wargeyska the washington post jamaal khashokji uu xidhiirkooda wax u dhimay jeffrey lewis oo ah khabiir dhinaca gantaalada iyo sawirada dayax gacmeedyada ama satelliteka lagu qaado kana tirsan macadka middlebury ee daraasaadka caalamka ee magaalada monterey ee gobolka california ayaa sheegay in dali uu maalgelin xoog badan ku sameeyo gantaalada waxaa garab socda doonista inuu hub nucleera samaysanayo waxa uu yidhi waxaan ka yar walwalsanahay inaan yaraysanayno damaca sacuudiga ee hubka nucleer-ka sawiro dhinaca satellite-ka lagu qaaday ayaa waxaa markii ugu horreysay wariyey wargeyska the washington post meel u dhow degmada aldawadmi oo laba boqol iyo soddon kilomitir galbeed ka xigta magaalada riyaad ee xarunta sacuudiga majalada toddobaadla ee jane ee arrimaha gaashaandhigga ka hadasha ayaa iyaduna markii ugu horreysay saldhiggan wax ka qortay majalada ayaa qortay in meelaha gantaalada laga ganaa ay ku wajahan yihiin israa'iil iyo iiraan majalada ayaa sheegtay in gantaalada laga soo iibiyey dalka shiinaha muuqaalada satellite-ka oo bishii novembar la arkay ayaa muujinaya wax u eg dhismayaal loo adeegsan karo gantaalada ballistiga su-aasha la isweydiinaya ayaa ah meesha uu sacuudigu ka helay farsamada uu saldhig noocan oo kale ah ku samaysan karo jeffrey lewis ayaa sheegay in goobahani ay u eg yihiin kuwo shiinuhu isticmaalo inkastoo ay ka qarayar yihiin sacuudiga shiinuhuba xubna kama aha heshiis xadida gantaalada heshiiskaas oo soddon sano jira ayaa ujeeddadiisu tahay ka hortaga faafidda gantaalada awoodda u leh inay qaadaan bambooyinka nucleer-ka sacuudi carabiya israa'il iyo maraykanka ayaa muddo dheerba cambaarayn jiray barnaamijka gantaalada ballistiga ee iiraan iyagoo u arka khatar gobolka ka jirta iiraan oo barnaamijkeeda nucleer-ku uu hadda ku kooban yahay intii loo xadiday heshiiskii laba kun iyo shantii ee quwadaha dunidu ay la gaadheen ayaa iyaduna ku adkaysanaysa in barnaamijkeedu uu yahay mid nabadeed hase yeeshee awoodaha dunida ayaa ka cabsanaya in iiraan ay hoos ku qarinayso mid gantaal arrintaas oo iiraanna ay diido aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayay warbixintii ay a b ka diyaarisay satellite muujiyey in sacuudiga uu diyaarinayo gantaalada xambaari kara nucleerka halka aad kala socoteen waa v o a